madaxow majaha ma ka maarantaa maskaxiyo aqoon ma ka maarantaa
kulanti waxaana wanaagsan akhyaarta hawada naga dhegaysataa idilkiinba meel weliba aad joogtaan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda oo hadahan oo kale aad ka dhegaysataan radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya barnaamijka faaqidaadda waxaan ku eegi doonaa coronavirus oo kiiska ugu horreeyey laga helay soomaaliya iyo sida ugu habboon ee xilligan looga hortegi karo waxaa barnaamijka nagala qaybgeli doona doctoreso mahado abuukar oo ka mid ah dhakhaatiirta soomaaliyeed waxay joogtaa jarmalka sidoo kale soomaalida jarmalka ayaa haatan coronavirus oo ku dhacay waxaana jirta soomaali guryahooda lagu karantiilayo iyana waana eegi doonaa oo inooga warrami doontaa waxaa sidoo kale qadka telefoonka muqdisho barnaamijka uga qaybgeli doona oo ururada bulshada rayidka nagala jooga jawaahir baarqab oo ah gudoomiyaha ururka haweenka ee gobolka banaadir sidoo kale culummada waxaa inagu soo biiri doonaa culummada diinta ayagoona ka hadli doona sida ugu habboon alla loo tala saaran karo barnaamijka dhegeystayaal waxaan la socodsiina anigoo maxamed kaafi sheekh bukar waa mar kale iyo faaqidaada
matana weeyo meel bay ka wadag bidigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskaxiyo aqoon ma ka maarantaa
waa tahay martida oo u gudbi doonaa laakiin coronavirus kiiska ugu horreeyay ayaa laga helay soomaaliya wasiirka wasaaradda caafimaadka ayaa ka hadashay waxayna sheegtay in haatan wasaaraddu ay dadaal badan ku jirto qofkii ugu horreysana ee laga helay coronavirus wasiirka oo arrimahaasi ka hadashay waxay tiri
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan rabnaa in dadweynaha soomaaliyeed ummadda aan u sheegno in maanta oo ay tahay lix iyo toban bisha maarso labada kun iyo labaatanka aan xaqiijinay xaaladii ama kayskii ugu horreeyey oo coronavirus ah sidaad la socotaan waxaa jira muwaadiniin soomaaliyeed oo dibadda ka timid oo lagu haayay eraboorka dhexdiisa si loo hubiyo caafimaadkooda maadaama ay ka yimaadeen meelo caabuqo aada iyo aada uu ugu koreeyay waxay ahayd taxadar meel loo asteeyaa la geeyey waxaana laga qaaday subax walbana waa la dare waa la waa la baarayay waxaa laga qaaday baaritaankii loogu talagalay in lagu ogaada caabuqa infectionka coronavirus ee covid nineteen loo yaqaano saakay ayaa resultigii jawaabtiina loo keenay hal qof ayaa cudurkii qaba waxaan xaqiijinaynaa dadweynaha oo xaqiijinaynaa dadkaas karantiilka la geliyey uu ka mid yahay qofkan muwaadinka soomaaliyeed waa muwaadiniin soomaaliyeed inay dad aan wax calaamado ah sintomskii cudurka leh aysan jirin oo qofna uusan qabin ay caafimaad qabeen ay haddana wada ladan yihiin laakiin in jirkiisa qofkan uu ku jiro dadka meelay ku karantiilan yihiin sidaad la socotaan usbuucyadiio damboo dhan dowladda waxay wada dadaalo badan oo looga hortagayo cudurka inuu ka dilaaco wadanka haddii uu soo galo waxaa la sameeyey meelo lagu karantiilo dadka ee ka yimaada meelaha cudurkaas uu ka jiro muddo ka yar afar iyo toban casho dadkaas hadda aan sheegayno ee ka yimid ee midkood laga helay waxay ahaayeen dad ka yimid meelaha caabuqa uu ka jiro
waa tahay doctor fawziya ayay ahayd wasiirka wasaaradda caafimaadka ee soomaaliya oo ka hadlaysay kiiskii ugu horreeyay ee coronavirus laga helay soomaaliya dhakhtarka ayaan siin doonaa goordhow oo inooga warrami doonta sida ugu habboon ee looga hortegi karo sidoo kale culummada diinta ayaa inagu soo biiri doonaa waxaa stuudiyaha sidoo kale la jooga cabdishakuur cali axmed oo ah tififtiraha raadiyo muqdisho sidoo kalena macluumaadka ugu dambeeyay ee coronavirus adduunka inoo haya laakiin markan waxaan rabaa inaan siiyo gudoomiyaha ururka haween gobolka banaadir jawaahir baarqab jawaahir kiiska ugu horreeya ayaa soomaaliya laga helay gaar ahaan muqdishoa laga helay muqdishona waa meel saxmad badan oo dadka soomaaliyeed ee magaalada ugu badan yihiin waaye marka qaabka ugu haboon ee haatan ee dadka soomaaliyeed muqdisho jooga ay u taxadiri karaan maxay tahay
waa mahadsan tahay marka hore waa idin salaamaya dhammaan ka qaybgalayaasha iyo idaacadda raadiyo muqdisho ummadda soomaaliyeed ay inta badan dhageystaan waana ku faraxsanahay runtii inaan ka mid noqdo barnaamijkan khatarta ah cudurkan waa cudur adduunka oo dhan hadda maaragtay ku fidaaya annagana adduunyadan ka mid nahay maadaama dadka soomaaliyeed ay adduunka ay dunida ku kala maqan yihiin inta badan isu socodka iyo maaragtay wadamada maaragtay qofka maaragtay dalka dib ugu soo noqonaya ama wadan gelaya ayaa inta badan hadda la xadidaya maalmihii ugu dambeeyey waan uga mahad celinaynaa dawladeena oo aada xukuumadda oo safaradii ugu horreeyey wadamada uu ka jira cudurkaas inta badan dadka ka yimid haddana shalay wasiiradda ay ka hadashay madaxweynihii si official ah ummadda uu la hadlay waxaan aaminsanahay marka anagu maadaama aan nahay maamulka gobolka banaadir caasimadina aan joogno waxaa socday dadaallo badan oo ra-iisul wasaaraha iyo duqa magaalada inta badan la diyaarinayay goobihii maaragtay lagu maaragtay dadka la geyn lahaa waxaan ku faraxsanahay in jawaabtii maaragtay ay soo baxda khatartii laga baqayay in aan magaalada lasoo gelina airbortka lagu xadiday cudurkaana waa cudur ilaahay subxaana watacaala ayaa maaragtay qofka ku ridi kara waxaana aaminsana annagu waxaana islaam ilaahay subxaana watacaala culimmada mar horay hadashay waxay dhaheen culimaauddiinka qur-aan hala akhristo cudurkan marka waa cudur dadka inta badan dadka waaweyn oo maaragtay da-da ah ilmaha yaryar hooyada uur kale midda nuujinaysa dadka jilicsan oo maaragtay intooda badan ku dhacaya oo hargabka oo kale iyo in taabashada maarata qofka sanka taabto in maaragtay qofka uu qabo sambor ama high fever waxa loo yaqaano waxyaabaha noocaas oo kalea dadka xayawaanaadka dhaqdo oo kale iyo meelaha laga heli karay khataradooda waxaan marka aniga aaminsanaha maamulka gobolka banaadir ahaan inaan badino wacyigelinta in maaragtay dadku ay markay musqusha galaan ay kasoo baxaan inay gacnaha iska dhaqaan in qofka uusa qof kala taabanin dhakhaatiirta ayaa ka hadlayso wixii waajibaadka culummada ahna culummadaa ka hadlaysa marka annaga ka doorka haweenka gobolka banaadir ahaan bulshada inaan ugu baaqno weliba hooyada iyo dhallaanka oo ugu khatar badan iyo dadka waayeelka ah inaan maaragtay aan dhahno in la badiyo boorarka iyo saayinka maaragtay calaamadaha cudurkan iyo waxa uu leeyahay in meel walbaba lagu badiyo oo dhakhaatiirta ay joogto u ahaadaan xarumaha dawladda hadday noqon lahayd meel walba iyo goobaha ganacsiga oo kale nadaafadda in aada loogu dadaalo walow wadankeena uu ka mid yahay wadamada hadda maaragta laleeyahy waa laga helay haddana hal qof ayay sheegtay wasiiradda markaan dhegeysanayna codkeeda markay press conference-ka qabanaysay
jawaarin aada umahadsan tahay waa tahay jawaahir aadaa umahadsantaa oo kugu soo laabanayaa waxaa inagu soo biiray doctor muxudiin cabdi aadan oo ka mid ah dhakhaatiirta muqdisho annagoo rajeynayna in doctoreso mahado inagu soo biiri doonto doctor muxudiin soo dhowo waa maqashay qofka ugu horreeya ayaa kiiskan laga helay soomaaliya marka dadka soomaaliyeed haatan maxaa la gudboon
walaalasa waxa waa mahadsan tahay maxamed waxaa la gudboon horta inaan sameyno isku duubnaan inaan sameyno oo aan bulshadana ka wacyigelino waxyaabaha ugu badan ay ku faafo cudurkan sidoo kale waxaa u baahannahay inaan dhegeysano warbixinada kasoo baxaya wasaaradda caafimaadka iyo talooyinka ayna siinayso sidoo kale waxaa noo na saaran waajibaad ah in inteena caafimaadka fahamsan oo barnaamijka caafimaad ku dhex jirto aan ka baahi tirno bulshadeena sida ay uga hortegi karaan kolley daawamale sidaan la socono oo ay iskaga difaaci karaan sida nadaafada oo kale sida isku imaadyada oo badan oo kale sida talefonka oo kale waxyaaba badan baan noo gudboon inaan uga hortagi karno cudurkan si aan uga badbaadino bulshadayada iyo dhammaan inta ku nool gobolka
waa taa waa mahadsantaha muxudiin waa kugu soo laabanaya waxaa inala jooga cabdishakuur cabdishakuur fayraskan adduunka odhan haatan aada ugu sii faafaya soomaaliya marka laga tago wadamadii dhaqaalaha iyo caafimaadka ku wanaagsanaa ayuu aada u saameeyey oo haatan meel ay ka galaan laha marka waran akhbaaraadka ugu dambeeya caalamka naga soo gaaraya waa mahadsantaha maxmed kaafi wararkii ugu dambeeyey hadda waxaa ka mid ah jaziirad ku taalla wadanka philibiin waqooyigeeda oo ay ku nool yihiin konton iyo toddoba milyan oo qof ayaa la karantiilay jaziiradoo dhan markii corona uu ka dilaacay maraykanka xuduudihiis wuu xiray talyaaniga hadda shiinaha oo han la tacaalidii caabuqa corona u muuqanayso inay ku guuleysteen oo ay xadideen dadkaas faafida dadka ku faafay shalay oo kale ugu dambeysay shan qof oo keliya ayaa magaaladaas oo ah magaaladii kasoo bilowday oo si aada ugu faafeeyey oo ilaa saddex kun ilaa afar kun dad ku dhow ay magaaladaas keliya ay u geeriyoodeen coronavirus shalay oo dhan waxaa la helay shan qof oo keliya oo caabuqa corona qabta marka shiinuhu hadda dalweynaha shiinaha oo dhan weli ma gaarin miya wuhan keliyaha la sheegaa in ha macnaha wuhan waxay ahayd magaaladii ugu ballaarneed shiinu markuu wuhan ka dilaacay wuxuu galay xaalad deg deg ah wadanka oo dhan shiinaha xaalad deg deg la geliyay si looga hortago magaalada naftigeeda waa la karantiilay oo muddadii lasoo dhaafay labada bilood ilaa saddexda bilood ahayd magaalada wuhan way karantiinleed oo sida ogeed soomaali ku nool oo arday wax ku baranaysa xitaa dadku way kasoo bixin waayeen marka taasa waxay saamaxday in khatartii ku hayay shiinaha intiisa kale la xadido laakiin dunida inteeda inteeda kale ayaa hadda dhib qabto talyaaniga hadda kamid a oo wadamada yurub ka mid a talyaaniga talyaani saakay waxay u dambeysay in gurmad kale oo caafimaad oo deg dega shiinaha shiinuhu uu ka bilowday ee la tacaalaya dhibku qabay ayaa hadda gurmad sameynaya maraykankii qatar baa soo wajahday ganacsigii dunida oo dhan baa hadda halis galay oo oo shirkadihii waaweynaa baa qatar ku jira ganacsigii wuu saameeyey oo socodkii ganacsiga dunida oo dhan ayaa hadda sii yaraanaya marka soomaaliya oo kale hadda marka laga bilaabo habeen dambe oo marka la gaaro sideed iyo tobanka bisha waxaa la xiri doonaa duulimaadyadii baxaya caalamiga ah ay ku soo gelayay marka waa mid kale oo muujinaysa yani cudurka keliya khatar kuma ahan naftii biniaadanka oo dadki inuu saameeyo uu ku dhaco waxaa khatar kale ah in noloshii dadka uu saameynayo oo wadamadii yurub waxaa xusid mudan in suuqyadii waaweynaha yurub la xiray oo dadka xili hore ay adeegteen haddana wax soo gelaya wax baxaya ma lahano waxay saameyn ku yeelatee noloshii caadiga ahayd ee dadkii reer yurub waata waa mahadsan tahay madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ayaa xalay ka hadlay coronavirus waxaana fariin u diray shacabka soomaaliyeed
bismi illaahi raxmaani raxiim ilaa iyo desembar soddon iyo kowdii labadii kun iyo sagaal iyo toban sanadkii tegey markii cudurka loo yaqaano covid nineteen kuna caanbaxay coronavirus laga ogaaday dalka shiinaha inuu ka dilaacay waxaa sii kordhay xowliga uu ku faafay cudurkaas xogtii ugu dambeysay waxay sheegaysaa inuu saameeyey cudurkan dalal kor u dhaafaya boqol iyo konton isla markaasna dadka uu saameeyey iyagu naftigoodu ay gaarayaan boqol iyo konton iyo toddoba kun ilaa hadda waxaa la xaqiiqsaday hal kays oo dalkeenna ah ahna muwaadin soomaaliyeed waxaa xanuunkan khatartiisu uu gaarsiisan yahay meel aada iyo aada u sarreysa khatarna ugu jiraa waddamo badan uu gaari karo ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu cudurka naga badbaadiyo qof kasta oo soomaaliyeed iyo culummaduna inay duceeyaan oo ilaahay la baryo inuu cudurkan naga badbaadiyo shakhsiga soomaaliyeed muwaadinka ah oo cudurkan ku dhacayna waxaan ilaahay uga baryaynaa inuu sida ugu dhaqsiyaha badan ka kiciyo
madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ayuu ahaa gudoomiye jawaahir aan ku laabanaya jawaahir iyadoo la ogyahay magaalada muqdisho saxmadda ka jirta hadda dowladdu waxay sheegtay in duulimaadka oo keliya la joojiyey laakiin haddana iskuuladii waa furan yihiin weli marka goobaha kubadda lagu ciyaaro iyo isku soo baxyada laftirkooda khatar intee laegaa ka dhalan karta weli
khatar badan ka imaan kara khatar aada u badan waxaanan aaminsanahay weliba in wadankeena anaga dadkeena waa dad iska masaakiina oo runtii u baahan ilaahay subxaana watacaala inaan tala saarano waxaa ka maaragtay suurtagal noqonaysa in wasaaradda waxbarashada haddii caafimaadka ay hadashay hay-adda labaad ay ugu weyn waxay tahay waxbarashada ina iyaduna ay mardhow waxaa laga yaabaa shir jaraa'id ay qaban doonaan waayo baaqa madaxweynaha qof walba waa inay soo dhaweyso waxaa sidoo kale aniga ii muuqanayo xagga dhaqaalaha keliya inaysan ahayn in sida hadda cabdishakuur sheegay dhanka dhaqaalaha adduunka markaa aragtid ingiriiska oo kale hadda sideed milyan ku dhawaad ayaa laga yaabaa inay u dhimato ama cudurkaasi qaado ah dadka waaweyn oo aan difaac iska iska difaaci karin xanuunkaas oo kale marka aniga waxaa ii muuqanaya dhanka dhaqaalaha marka la fiiriyo haddii diyaaradaha la joojiyo gabdho badan oo soomaaliyeed ayaa waxay ka ganacsadaan jaadka gabdhahaasi laftirkooda een, waxaa soo wajahayo xaalad adag ilmay iskuulla ka bixiyaan dhaqaalo badan ay ka helaan ganacsigii oo kale annaga ka gobolka banaadir ahaan iyo dowladda dhexda waxaan ku tiirsanahay een, een, canshuuraha laga soo ururiyo suuqyada marka haddii diyaaradaha iyo dulimaadiyada ay joogsadaan waxaa imaan doona miisaaniyadda dalka inay hoos u dhacdo waxaa imaan doona in dhaqaale la-aan ay dhacdo Eh, dabcan marka ilaahay inaan tala saarno oo culimmada ay qur-aan badan la akriyo oo dadku ay ay isku tashadaan waa aragta dadka hadda waxaad arkaysa adduunka dadku adeeganaya raashinkii oo aa u malayso in adduunku kala guurba uu yahay marka wax walbaba ilaahay subxaana watacaala aan taladiis saarnaynaa laakiin waxaan u baahannahay in wacyigelin badan la sameeyo dadaal dheeraada la sameeyo qofka marka isaga inuu maaragtay uu iska ilaaliyo si uuna u qaadin cudurkan inuu maaragtay in maaragtay qofka inuu ka fogaado oo si toosa qofka xanuunka qabo oo kale loo karantiilo sida hadda ay wasaaradda samaynayso in aadan maaragtay een, ee, qofka ilmaha yarkaa maaragtay sanka iyo dhegaha iyo afka iyo neefta iyo meelaha la taabanayo qofka sida fudud uu cudurka uga qaadi karo dadka xoola dhaqatada laftirkooda in la gaarsiiyo wacyigelinta keliya magaalada inaanay ku ekaanin oo gobolada soomaaliya oo dhan in la wada qaato in maaragtay eh, si wada jira sida uu sheegay hadda dhakhtarka inaan u samayno taxadir bahda caafimaadka oo iyaga waxaan khibrada u lena in mar walbaba in dadka sida idaacadda hadda ay maaragtay maanta oo kale aan uga qaybgelayno in bulshada ay ka hadlaan dadka la wacyigeliyo waxaa weliba eh, kasii daran dadka soomaaliyeed qaar aan idaacadaha dhegaysan qaar aan tvda qabinin in la sameeyo wacyigelin oo moblace ah oo dadku ay soconayaan oo kaamamkii la tago waa dareemi kartaa marka magaalada muqdisho waa meesha ugu badan ay dadka soomaaliyeed uguna saxmada badan Een, xilligan waa xilli kulayla waa xilli dabaysha iyo siigada ay socoto waa xilli aan isleeyahay dadka soomaaliyeed inay u wada diyaar garoobaan waajib inay nagu tahay in Waa goob tahay.
walbana laga hirgeliyo een, dhaqaatiirtuna ay rigla u joogaan meel walba ay bulshada isku waa hagaag imaanayaan Eh, gudoomiye jawaahir waa kugu soo laaban doonaa Eh, waxaan siinayaa eh, muxudiin eh, doctor muxudiin soo dhowow eh, hadda hal qof ayaa laga helay eh, coronavirus Eh, marka qofkana kolba diyaarada uu ku yimid eh, dowladduna waxay sheegtay in ilaa iyo afar qof la karantiilayay hal qof oo ka midana haatan laga helay viruskaas marka qofkan diyaaradda uu ku yimid iyo sida ay u kala qaadi karaan dadka eh, safarka markay ku wada jiraan ka waran
een, eh, maxamed horta waa mahadsan tahay horta cudurkaa wuxuu ku faafaya waxa la dhahaa droplet waxa la yidhahdo Een, qofka hawo inta badan in qof kugu qufaco ama kugu fadhiso maahane Eh, inta badan saameyntiisa kuma soo gaari karto marka een, ah, haddii sabab waa sababta lagu leeyahay waxaa gashataa cover een, mask kala gasho si aad uga badbaado een, qofka hawadiisa xooga badan leh oo kusoo wajihi karto marka een, haddiise qofka taabasho aysan saameynin takratacudurka wuxuu ku faafi karaa een, 14 days 14 days qofka markuu gaaro calaamadihiisa rasmiga ah virus xooga badan kusoo gaari karo marka een, ah, kolay hadda qofkiina waa ah, de wasaaradda hayso een, saan rajeynayo magaalada gudaha looma soo gelinin magaalada markii laakiin ah, waxa aasaas u ah cudurkan inuu ku faafo waxa waa nadaafada waxaan ka codsanayaa dadkeena ah, dadka magaalada muqdisho ku nool in qof kasta maalinkii labaatan jeer soddon jeer ka badan inuu gacmaha dhaqdo uu antatermska soo gashto oo soo gato uu waxoogaa yar markuu joogaba tataabashada badan la iska ilaaliyo iyo meelaha la taataabanayo sanka afka indhaha iyo waxaas marka waa inaad gacmaha ka taxadirtaa iyo meelaha kaloo aad taabanayso marka qufacaysan waa inaad suxulka u dhigtaa oo aad eh, saa saa suxulka ugu soo laabto aad u qufacdaa ama aad u hindhistaa haddii xoogaa yar xanuun aad dareentidna aad gurigaaga joogtaa marka aasaaskeen waxa ku eh, bahda caafimaadka waxa aasaas u ah ay ku wacyigeli karto waxa waaye in wacyigelin ay samaysto oo ay dadka tviyada kala hadlaan dadka microphoneyti la qaato oo aan een, magaalada lagu wareego lagu wacyigeliyo wacyigelintaas aasaas u ah marka daaweyn maadaama uusan lahayn waxa keliya laga duuli kara waa wacyigelintaas iyo in dadka wax loo sheego marka walaalow wallahi aad ay u dhib badan tahay cudurkan aad u faafa waa hargabka oo Waa kale tahay.
hargabka saa ku Eh, doctor muxudiin waa mahadsan tahay Eh, gudoomiye jawaahir wacyigelin markii laga hadlayo ka waran kaalinta ama doorka ka gobol ahaan ay ku leeyihiin wacyigelinta dadka reer muqdisho
Eh, dabcan annaga een, waajibkana saaran waxay la tahay een, muddadii hadda dadkan la helay ee la karantiilay iyo diyaargarowgii in goobihii la cayimay in lasii dhisay in eh, gudoomiyaha gobolka habeen iyo maalin uu u taagnaa u ka shaqaynayay waaxda caafimaadka iyo madax een, gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada intaba in maaragtay aan wadno barnaamijkaas wacyigelinta ah dabcan qofka xanuun badan uu isku arki karaa maaragtay madax xanuun badan uu leeyahay sida hadda uu dhakhtarka sheegay aniga waxaan qabaa in ilmaha iskuulaadka horta in haddii ay suurtagal noqoto in la fasaxo ama wiig ama laba wiig si maaragtay waalidiinta ay ilmaha u ogaadaan caruurta inaanay banaanka ku ciyaarin wacyigelinta anaga waajibkana saarana waxay tahay toddoba iyo tobanka degmo in guddoomiyaashooda ururada haweenka dhalinyarada iyo guddoomiyaasha degmooyinka maamulka guud oo dhanba iyo shacabka oo iswada kaashanaya in goobaha ganacsatada soomaaliyeed dhammaan culimaadudiinka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ayadana inay maaragtay joogtayso masaajidada in qur-aan laga laazimo oo dadku ay qur-aan akhriyaan in bahda caafimaadkana sida hadda dhakhtarku uu sheegay afar iyo labaatanka sac bulshada in la wacyigeliyo dad badan oo waxaa jira haddii la yidhahdo gacnaha la dhaqo oo maaragtay aan haysanin ama aan awoodinin laga yaabee in haddii adiga aada saabuunaysato maaragtay dharkaaga shaamba ku mayrato qaara biyo keliya gashado qaaraba biyahay wax ku dhaqanayaan haysanin waxaan jeclaan lahaa marka dadka meelaha danyarta oo ugu badan oo u nugul wax walbaba in dadkaas weliba barkacayaasha ah si gaara in wasaaradda caafimaadka ay xoog u saarto in loo geeyo maaragta loo dhiso meelo gacnaha lagu dhaqo laakiin ka gobol ahaan wax hadda inkaga qorshaysan anaga ka gobolka banaadir ahaan diyaaraan u nahay wax haddaan ka hadlayna waa wacyigelin waxaana dhegaysanayana waa malaayiin idaacadda codka gobolkaan leenahay idaacaddaas waa laga hadlayaa waxaan waxaan leenahay baabuur sameecada ku xiran baabuurtaas canshuuraha lagu doonayay maadaama dadka ay yihiin waxa anagu aan ku shaqayno oo mushaarka aan qaadanayno qof walboo muwaadina ay tahay canshuurta laga soo qaadayo dadka ku nool magaalada muqdisho ama gobolkan banaadir in baabuurtaas canshuurta lagu doonayay in ayadana dad dhaqaatiira la saaro la wacyigeliyo oo aan meel walba iyo goob walbaba aan la istaagno waayo anagu waxaan waxaan waxaa waajibkana saaran waxay tahay canshuur bixiyaasha in adeegooda lagu noqo haday noqoto caafimaad haday noqoto waxbarashay dhan walba marka waxaana saaran haween ahaan in aan bulshada ka wacyigelino cudurkan loogana digo annagana nafteenna aan maaragtay iskula dardaarano waa mahadsantaha guddoomiye waa kugu soo laabanayaa doctor muxudiin cabdi aadan ka waran dadka soomaaliyeed waxaa ognahay inay aad salaanta iyo marxabada iyo inay wada sheekaystaan meele isugu yimaadaan ay jecel yihiin marka arrimahaas in anagoo og iyo qaabka ugu habboon ee haatan tala ahaan dadka soomaaliya loogu jeedi karo inay taxdiraan
horta maxamed waa mahadsan tahay horta dadkeena mid ay ku fiican yihiin ay jirto qofka haddii uu dareemo in wax loo sheegayo waxa loo sheegaayana ay dantiisa tahay waxaan aaminsanahay inuu qaadanayo haddii marka aada u sheegto horta waxaan inay khatar nagu soo wajahan tahay khatartaana aan uga badbaadi karno inaan kaga fogaano tilaabooyinkan tilaabooyinkan haddaan qaadno kaas iyo kaas iyo kaas haddaan qaadno marka haddii marka keliya waxaan u baahnaa marka inaan dadkeena wacyigelino aana u sheegno tilaabada saxda ah oo oo aan uga hortegi karno cudurka tusaale ahaan walaal waxaan ku yidhi talaanta badan hala joojiyo taataabashada meelaha la taataabanaya halaska dhaafo tusaale ahaan meelaha suuqyada ah weysashka la raaco oo kale alaabaha biraha ka samaysan oo kale haddii qof xanuunsan uu taabto qofkii caafimaadka qabana uu taabto labadooda waa isku gudbinayaan marka waa in marka lagu wacyigelaa kii xanuunsanaana waa in lagu boor lagu booriyaa inuu gurigiisa joogo ama dhakhtarka isbitaalka uu joogo si xanuunkaana looga yaray qandhadan iyo waxa looga jebiyo kii ah caafimaadka qabayna uu asagana ama gurigiisa joogo goobaha dhan oo laiskugu imaanayana la joojiyo waa mahadsantaa doctor waa taa doctor marka dadku waxay isweydiinayaan soomaaliya hadda hal kiisa laga helay halkii kiisna waa la karantiilaya meelaha lagu hayaa sidoo kale duulimaadyadii waa la joojinaya marka khatar weyn miyay jirtaa sida wadamada kale oo kale mase hadda khatar badan ma jirto oo mataqaanaa laga taxadira maadaama hal qof hadda la hayo halkii qofna meel lagu hayo
horta waa mahadsan tahay halkaas qof waa la hayaa waa sax laakiin halka qof dad baa la jooga soo maha dadkii la joogayna banaanka usoo bixi karaa qof baa ilaawi kara golofta ilaawi karo meel u taabtay musqulo gacmita kaga dhaqay qofkaas wuu taaban karaa riskigu marka mar kasta riskigu waa iska jiraan laakiin riskigeenu alxamdulilah rabbilcaalamiin ilaahay subxaana watacaalana wuu naga taxadiri doonaa annagana ilahay subxana watacala intaa u dhownahay ay saamayntiisana nagu yeelan karta haddaan ilaahay si fiican ugu dhawaano oo aan cibaadadeena badino allabariga badino oo culimadeena khayr alla hantiye ayaguna sidoo kale masaajidada ka wacdiyaan waxa waaye wuu yaraanaya iska waa hagaag Ee, waa mahadsan tahay gabagabadii aan soo gaarnay waxaan siinayaa guddoomiyaha ururka haween gobolka banaadir ee jawaahir baarqab gabagabadii maxaa maxaa kula talinaysaa dadka ee, magaalada muqdisho ama dadka ku dhegeysanaya walaahi ani waxaan kula talinayaa dadka soomaaliyeed horta intooda badan een, waxyaabaha dhakhaatiirta ay u sheegaan marka ay xanuunsan yihiin ma qaataan laakiin inaan dhakhaatiirteena maqalno oo aan qaadano waxa ay noo sheegayaan oo aan dhegaysano waa wax aada muhiim u ah Ee, midda kalena waxa aan qabo waxay tahay ee, qaarkood waxay kuleeyihin marka aad la hadasho ama gacmaha iska dhaq ee, waxay kuleeyihin maya maya dadka islaamka ku dhici maayo marka islaam iyo gaalo iyo cudurku ma kala laha ilaahay subxaana watacaala asagaa dadkiisa abuurta asagaa xisaabinaya marka in dhakhaatiirta loo nuglaado culimadana sidaa da dhakhtarku uu sheegay wacyigelinta in la badiyo mas-uuliyadana saarana aan ka hadalno qaar waxay kuleeyihin cudurkaan horaanba u qabna annaga waaba kaduudiyo ugu waayo ilaahayaaba maaragtay ee, ee, gaaladan iyo dadkaan hadda ay arkaan marka soomaalida ee, marka dawada loo soo qorona waa aragtay maalinta koowaad maalinta labaad hadduu caafimaado ma laga yaabo inuu kuuradii loo soo qoro uu dhamaysto horuu ka tuuraya ama qashinku uu ku daraya intaasoo lacagna uu ka bixina marka dadka soomaaliyeed aniga weliba dhakhaatiirta soomaaliyeed waxaan ka codsanaya inaanay ka caajisin dadkooda annagana waajibkana saaran inay tahay fariimaheena inaan gudbino oo aan dadka gaarsiino mar walbana ee, idaacadda raadiyo muqdisho oo ah idaacadda ay dadku inta badan dhegaystaan ee, iyo zona oo fariimaheeda dadkay usoo dhacaan inay iyaguna ay nala soo wadaagaan meeshii ugu dambeysay oo markaas ay xaaladuhu maraayaan hal qofaa laga helay ilaahay halkaas qofa noogu ekeeyo qur-aanka aan akhrisano shanta salaadood qofka dukada oo weysadiisa qaba anagu islaamaaba nahay inta badanba marka allahan aaminaynaa go-aanka ugu dambeyna waxay tahay aan wada ducaysana inaan talada saarano waa mahadsan tahay Ee, doctor muxudiin ugu dambeyntii waxaa leeyahay dadka dhakhaatiirta ee, laftirkooda waa dadka ugu nugul ee, cudurka inuu ku dhaco sidoo kalena ee, faafin kara oo qofka haddii qof bukaan oo taabto haddana qof kaloo bukaan oo caafimaad qaba oo taabto ee, khataraa ka imaan karta haddana bulshadii uu kasoo dhex laabanaya isagoo qof bukaan oo cudur ka soo qaaday marka qaabka ugu habboona dadka caafimaad ka shaqeeya laftirkooda ay u taxadiri karaan ee, ma laga fikiraya hadda
niyow horta maxamedow mid kalena waa jirtaa Een, waxaa la socotaa xanuun coronavirus keliya maaha Een, dhakhaatiirta inta badan waxay sameeyaan isbitaallada gaalleena uga degsan Een, oo ah qofka hygienkiisa hygienka goobtana in la ilaaliyo nadaafadda goobta in la ilaaliyo iyo nadaafadda qofka in la ilaaliyo nadaafadda qofka waxay ku imaanaysaa laba qof waay marka qof waa qofkii xanuunsanaa oo xanuunka ama mid liita ha ahaado ama midka adag ha ahaado in qofkaasna la nabadgeliyo oo nadaafadiisa iyo hawshiisa laga taxadiro qofkan shaqaalahaanan nadaafadiisa laga taxadiro marka kolay isbitaalkasta wuu leeyahay een, een, qaybta nadaafadda gaarka ah uu leeyahay iyo qaybta public healthiga oo ah in la ilaaliyo la yareeyaba ma- khatar kasta in la ilaaliyo qofka waa lagu ta- waa lagu- waa lagula taliyaa inuu gloves xirto inuu maska xirto in maxaa la yidhaha gloveska xataa glovesyada laba dhowr noocaa jirto midnaba mid qolimada lagu sameeyo oo- oo oo sterile ah nadiif ah markiisa hore midnaba mid caadi ah oo nama sterile ah midka oo caadiga ah waxa waaye labada waa jecsan yihiin laakiin kuwa adagna waa jiraan oo ad adag marka qofka neersinka ah mar kasta asagaa laga rabaa nada- nadaafadda iyo labada qof inuu badbaadiyo wuuna wacyargelsan yihiin kolle inta badan aan kolle waxyaaba badan aan arkay marka khayr allaha siiya ayagana wallahi aad bay u dhiban yihiin Een, insha allah waxaan rajeenaya inayn kolley is khatar badan soo gudbin insha allah oo ayaga wacyargelin badan haystaan waa mahadsan tahay doctor muxudiin cabdi aadan ayuu ahaa sidoo kale waxaan u mahad celinaynaa guddoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadir ee marowo jawaahir barqab ee waxaan ka cudur daaranaynaa inaan qadka telefoon ku heli weyne mas-uuliyiin badan oo barnaamijkan marti ku ahaa oo isugu jira culimo udiin iyo weliba dhakhaatiir kale ee guud ahaan dhegeystayaal barnaamijka waa naga intaa intaa mid kale oo kan lamida kulmi doona nabadgelyo weeyo meel bay ka wada timi soomaali waa mid waa uliyo mayrax matana weeyo meel bay ka wada timi